kulan lagu daahfurayay mashruuca isku dhafa gargaarka iyo nafaqaynta bulshada danyarta ee degmooyinka iyo deegaanada jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana kulanka goobjooga ah mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha gargaarka caafimaadka qorsheynta jubbaland iyo hay-adaha dowladda jubbaland kala shaqeeya dhanka gargaarka iyo qaar kamida bulshada ku nool magaalada kismaayo wasiir ku-xogeenka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland iyo wasiir ku-xogeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta dowlad goboleedka jubbaland ayaa si wadajira uga hadla kulanka waxa ayna sheegeen in loo baahan yahay in la garab istaago bulshada kuwooda danta yar waxaan ku faraxsannahay maanta inaan goobjoog ka nahay daahfurka mashruuc ka mid ah mashaariicdii muhiimka u ahayd dowladda jubbaland waxaan ognahay dadka reer jubbaland boqolkiiba konton waa dad nugul ah abaar hadday dhacdana saameynteedii ay leedahay roob hadduu dhacana fatahaad iyo waxyaabo badan oo haddana dadka nugulka ah saameeyo ayaa ka dhaca marka sidaas daraaddeed mashruucan waa mashruuc muhiim u ah weli mashruucaha aan isleeyahay dadka nugulka aad bay ugu faa'iidaystaan haddaan nahay wasaaradaha jubbaland qaabkii hore ee aan u shaqayn jirin wax badan baan ka bedelnay waagii hore waxaa dhici jirtay hay-ad inay hal wasaarad la tacaamusho dabagalkii hal wasaarad ay ku samayso oo sidaas ay wax ku hallaabaan laakiin hadda waxaan juhdi badan gelinnay
meelaha dhiman oo ay ka mid tahay ceelwaaq iyo badhaadhe iyo meelaha kaleo weliba taargetka hadda degmooyinka hadda la siiyo yaryahay in maaragtay lasii kordhiyana ka wasaarad ahaan waan ka shaqayn doonaa sidaas daraaddeed idinka oo ka fiyow arrinkaa asage baan hay-adihii la shaqayn doonaa waxaana tala iyo nidaam iyo waxaad soo jeediseen oo dhan in lagaga baxo si wada jir ee dowladda inay u wada shaqayso oo ah qofka la gaarayo ayadoo loo wada dhan yahay hadday tahay wasaaradda caafimaadka hadday tahay wasaaradda gargaarka iyo hay-adda qaxootiga barakaca iyo hadday tahay degmooyinka laga shaqaynayo intaba si wada jira inaan uga wada shaqayno system ay keentay w f na uu hadda bashiir uu ka shaqaynaya uu hadda shanqirinayay kaasna lagu dhaqmi doono oo ah qofka inuu laba jeerba mashruucan ayaa wax badan ka bedeli doona xaaladda dadka danyarta ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland maadaama xilligan lagu guda jiro xilroobaad una baahan yihiin garab istaag buuxa